بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu للh رb العاalمين وsلى اllه وsلم عlى نبيinا mحمد وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qاla الإmاam الbخاaرiي رحimه الlه taعaalى bab إda wqfa fi الطwاaf baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa waqafa haddii uu istaago qofkii fi dawaafi dawaafka dhexdiisa hadduu istaago yacnii isagoo dawaafaya ayuu istaagay waxbaa qabsaday waa joojiye dawaafkii waa istaagay xukunkiisa muxuu noqonaya wa qaala caطaa'un caطaa' waxa uu yidhi fii man yatuufu qofka dawaafayo fatuqaamu salaatu salaaddii lagu aqimaayo ow yudfacu can makaanihi booskiisa laga riixayo idaa sallama markuu salaamo noqsado salaadda ka salaamo noqsado yarjicu wou laabanayaa ilaa xaysu qudica calayhi meeshii looga gooyey meeshii looga gooyey ayuu dawaafkii ka sii wadaa oo bina ayuu samaynayaa waa binayna wayudkaru naxwuhu waxaa laga sheegay can ibni cumara wa cabdiraxmaan ibni abi bakrin radia allaahu canhum sidaasoo kalea laga sheegay tarjamada macna fiqigeedana waxaa weeyaan qofku hadduu dawaafku ka istaago ee uu istaajiyo hal yanqadicu dawaafuhu am laa dawaafkiisa ma go-ayaa mase ma go-ayo waxaad mooddaa marka inuu ishaare xasanulbasri ahar uu leeyahay oo uu yidhi anna man uqiimat calayhi salaatu wa huwa fi اطawaafi faqatacahu an yasta'nifahu walaa yabni calaa maa madaa xasanulbasri baa wuxuu yidhi qofkii dawaaf ka joojiyey waa soo bilaabayaa haddana meeshiisii ma ka wadaayo jumhuurulculamaana way khilaafeen aahaartii khilaafsanaydoona bukhaari keenay isaguna sidaasuu qabaa bukhaari madhabkaas jumhuurka oo wuxuu qabaa in meeshii laga sii wado imaamu maalig isaga wuxuu yidhi salaadda haddii farad uu u gooyey haa ayb haddii laakiin sunno uu u gooyo waa soo bilaaba haddii salaad farad ay tahayna ma soo bilaaba oo marka adoo dawaafkii samaynaya haddaad salaaddii lagugu aqimo faradka ahayd meeshaadaad ku tukanaysaa markii la salaamo noqsadana haddana hore meeshaadaad uga wadaysaa dawaaf laakiin salaad sunno ah ka warran marka ciid iyo ama yacnii janaaso iyo ama waxyaaba salaado sunno ah oo kale qofkii inuu u gooyo dawaaf farad ah waa laga fiicanya jumhuurku waxay laakiin yidhaahdeen iyagu ay doorteen nin allaale ninkii xaajo u gooyo xaajo ninkii u gooyo waa meeshiisa unbuu ka wadanaya waa binaynaya ayb aahaartaasaana marka imaamu اlbukhaari uu keenay raximah اllah wax xadiidoo marfuuca marka ma keenin imaamu اlbukhaari lanna xadiid shardigiisa waafaqsan ma uunan helin marka xadiid marfuuca ma keenin wuxuu ku gaabsaday taabiciintaas iyo saxaabadaas aqwaashooda ku gaabsaday baabun ay hada kani baabun baab weeyaan sala اnabiyu salى اllahu عalayh alih wasalama nebigii waa tukaday lisubuucihi toddobadiisii dawaaf ragcatayni buu u tukada laba ragco ayb oo nebiga markii dawaafkii toddobadii dawaaf uu sameeyey laba ragcou tukaday wa qaala naaficu naafic waxa uu yidhi kaana ibnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa radia allaahu canhumaa yusallii inuu tukanayay likulli subuucin dawaaf kastoo toddoba ah dhammaantii ragcatayni ayuu tukanayay ayb marka dawaaf walba wuxuu leeyahay laba ragco oo ragcatay dawaaf ah oo sunno ah buu leeyahay dawaaf walbaa sidaas wa qaala ismaaciilu bnu umayata qultu liلzuhriyi ina caطaa'an yaquulu caطaa' waxa uu leeyahay tujzi'uhu اlmaktuubatu salaadda faradka abaa gudayso min ragcatay dawaaf bay gudaysaa cadaa baa sidaa le ka warran baa leeyahy faqaala waxa uu yidhi zuhri assunnatu afdalu sunnadaa fadli badan yacnii sunnadaa fadli badan waa maxay rasuulka salaada marka uu dawaaf sameeyo laba ragcuu tukan jiray maqaamu ibraahim ku tukan jiray iyadaasaa fadli badan marka lam yaduf innebiyu sal ll l slam nebiga ma dawaafin subuucan toddoba dawaaf qad weligii ilaa sallaa ragcatayn in laba ragcuu tukanayo ayb halkan marka cadaa isagu wuxuu leey waa taxiyatulmasjid oo kale oo ka dhigay labadan rag oo haddii marka salaaddii faradkii yacnii oo lagu jira aada timaado taxiyatulmasjid ma tukanayside faradkii baa taxiyana noqonaayo faradkiina noqonaayo halkaanna sidoo kale waayuu leey hadday isku soo aadaan dawaafkii labadiisii ragco iyo salaaddii faradka ahayd hadday isku soo aadaan ayb oo markaa salaada faradka ayaa labadii racatayni labadii ragcee maqaamu ibraahiimka salaada ayaa gudayso ayb macnahaasaa marka zuhrina wuxuu leeyahay ee markaa dee laba ragcoo nebiga tukaday marka la leeyahay iyada laftirkeeda labadaa ragco ma sunnay ahaayeen mase laba ragcoo subaxoo kale waa noqon kartaa calaa kullin marka xayfiyada labada ragco zuhri waxaad moodaa marka inuu leeyahay laba ragco sunno a buu nebiga tukan jiray sal labadaas ragco marka xugunkeedu waa sunno cinda jumhuuri اlculamaa oo maahan yacnii waajibna ma aha oo dam uu ka waajibayo haddii iyaga laga tago ayb marka hadday sidaa tahay xukunkeedu labadaa ragco waa sunno haddii qofka uu ka tago xajkiisiina ma nuqsaan ma baaba-ayo wax hadda waajib oo uu ka tegeyna ma jiraan ayb qaala xadaanaa qutaybaة bnu saciid qaala xadaanaa sufyaanu can camrin qaala sa'alna bna cumara radia اllaahu canhuma ayaan su-aalnay ayaqacu الrajulu calaa imra'atihi ninka naagtiisa ma ku dhacayaa ma u tegayaa fi lcumrati cumrada dhexdeeda qabla an yaduufa intuunan dawaafin bayna asafaa waalmarwa safay marwo intuunan dawaafin qofku ehelkiisa ma u tegi karaa qaala waxa uu yidhi ibnu cumar qadima rasuulu llahi sal l slama nebiga waa soo galay makuu soo galay fadaafa bilbeyti kacbadii buu dawaafay sabcan toddobo uma sallaa khalfa almaqaami maqaamka gadaashiisuu ku tukaday maqaamu ibraahiimka ragcatayni buu ku tukaday wa daafa bayna safaa waalmarwa safay marwana waa dawaafay wa qaala waxa uuna yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana ilaahay rasuulkii waxaa idinkugu sugan dayasho wanaagsan yanii isagiina marka hadda tarjamadii xadiidku xaggee iska waafaqayaan waxay iska waafaqayaan nebigu inuu soo galay ou tukaday ee uu dawaaf sameeyey markuu dawaafkii sameeyey kabacdina uu tukaday laba rag marka xadiidka tarjamadiisu waxay tahay nebigu dawaaf markuu sameeyo toddoba ah laba ma wuxuu tukan jiray oo ah ragcatay dawaaf ayuu tukan jiray labadaa ragcee dawaafka inay sunno tahay buuna caddeeyey ibnu cumar marka labadaas ragco farad baa gudaayo iyo wax kalaa gudayo iyo khilaaf baa ku jiro sunnadaa marka fadli badanoo mar walbo dawaaf la sameeyo laba ragco in lagu daro ayb hadduu ahaan lahaa dawaafuulquduum dawaafuulifaada dawaafuulwadaac mid allaale midkuu ahaadaba markii la dawaafay laba ragco labadaas ragco marka meesha lagu tukanayana isagaa keeni doono qaala wuxuu yidhi wasa'altu jaabira bna cabdillaahi baan su-aalay radia allaahu canhumaa faqaala waxa uu yidhi laa yaqrabu u dhowaan maayo imra'atahu xaaskiisa xataa yaduufa bayna safaa walmarwa ilaa uu safii marwo ka dawaafo naagtiisa u tegi maayo safii marwo hadday cumro tahay safii marwo ilaa uu ka dawaafo kana xiirto in lagu daro uu kana xiirto markaas ayuu samayn karaa xaas u tegi karaa oo iyada laftirkeeda hadduu ninkii dawaaf sameeyo sacyina sameeyo naagtiisa inuu iska aadi kara ma aha waa inuu tinta gaagaabiyo ama uu iska xiiro ilaa cumrada arkaanteeda saddex waayo dawaaf iyo sacyi iyo xalqi ama taqsiir halkan marka riwaayadan ma sheegin taqsiirki iyo xalqigii laakiin altaqsiir aw alxalqu waa nusuk min manaasiki alcumrati iyo xajkaba marka marka leey safii marwa yacni maadaama taqsiirka ama ama ama xalqigu wax iska fududo waqti yar lagu gaabin karo uu yahay iyagu marka ma aynan sheegin laakiin meeshii waa ku jira qofka marka waxaa la rabaa markuu dawaafkii sameeyo sacyigii ku daro timihii inuu gaagaabiyo ama uu iska xiiro markaas uu xalaal yahay ahlucilmiga qaar waa jiraan iyaga laftirkooda dhahaya xalqigu nusuk ma aha ee waxaa weeyaan istibaaxatu maxduur oo waxay leeyihiin maadaama ninkan muxrim uu ahaa tima xiirashadu wixii ka xaaraamta ahaa inay u bannaan tahay aa lagu caddaynaa ma ahan iyaga nusug maahan laakiin waxaa xoog badan inay nusug tahay ayb baabun man lam yaqrub ilkacbata walam yatuf xatىa yakruja ilىa carafata wayarjica bacda aطawaafi اlأwali baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man lam yaqrub qofkaan u dhowaanin alkacbata kacbada walam yaduf aanna dawaafin xataa yakhruja ilaa carafata intuu ka aado carafa wayarjica ou noqdo bacda dawaafi alwal dawaafkii hore kadib ayb yacnii tarjamadan macnaheedu waxay tahay ninkii xajka oo maalmo ka dhiman ee yimaado mako dawaaful quduum sameeyey sacyii sameeyey ee markaa hadduu mutamatic yahayna xiirtay xaj sugay haddii uunan mutamatic ahaynoo qaarin ama mufrid yahayna aan waxba xiiraninoo ixraamkiisa baaqi ku noqday ee aan kacbada ku noqonin mar dambe dawaaf sunno iyo waxaas aan samaynin waay oo maalinkii carafo markuu carafo soo istaagay oo maalinta tobnaadoo yowmulciid soo aaday mako oo dawaaful ifaadihii sameeyey yacnii dawaaful quduumkiisii iyo dawaaful ifaadihiisii wax dawaafo u dhexeeya ninkaan samaynin waay oo dawaaf sunno ah iyo kacbada tegisteeda iyo iska daayey oo iska sugay waay mala fahmi marka meeshaa yani macnuhu wuxuu ka wadaa rasuulkaasaa sameeyey rasuulka maalintii afaraaduu yimid dulxija dulxijoo afara dawaaf buu sameeyey sacyi buu sameeyey abdax ayuu degey mar dambe kuma soo laabanin kacbadii marka ilaa maalintii tobanaadka oo ciidda ay ahaydoo ku soo noqday si uu u sameeyo dawaafkii ahaa dawaafu ziyaara ama dawaafu ifaada marka meesha waxaa laga qaadanayaa marka qofku inuu haddii uu sameeyo dawaafulquduumkii masaajiddiisa inuu isaga tukan karo waxba inuu mar walba kacbada yimaado oo uu dawaaf sunno ah sameeyo waajib maahan dawaafka sunnadaana marka waxaa weeyaan waa sunna meeshaan marka culammadu waxay yidhaahdaan tan laftirkeeda waxay leeyihiin wakhtigan hadda dadka xajka aadaayo aaday u badan yihiin meeshii marka haddii nin hore u sameeyey dawaafulquduumkii iyo sacyigii nin soo sameeyey waajibkiisii uu ka dhacay haddii uu saacad walba ama maalin walba uu tago wuxuu ciriiri gelinaa dad waajib iyaga gudanaya markaas ile ma wakhtiga xajka weliba maalin walba dad cusuba xaramka soo gelaayo oo imaanayo oo ama cumro cumradii iska samaynayo haddii marka nin cumradii hore u sameeyey ou sameeyo isaguna mar walba uu ku soo noqnoqdo oo uu mar walba saacad walba maanta dhan dawaaf dawaaf uu sameeyo waxay leeyihiin waa laga fiican yahay maxaa yeeley midda koowaad nebigii ma samaynin oo haddii arrinkaasi uu aad afdal u yahay rasuulkii baa samayn lahayd waxaa kaloo layidhi dhib baa ku sugan oo dadkaas marka inuu xoogaa fusxo siiyaa wanaagsanay dhaheen culummadu ayb tarjamada hadda xadiidkuna marka wuxuu tilmaamayaa kacbada qofkan ku soo laabanin mar labaad oo dawaaf sunna aan ugu soo laabanin qaala xadaanaa moxamed bnu abi bakrin qaala xadaanaa fudayl qaala xadaanaa muusa bnu cuqba qaala akhbaranii kuraybun can cabdillaahi bni cabaas radia allaahu canhuma qaal qadima الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam nebiga wuxuu soo galay makata mako fadaafa waa dawaafay wasacaa bayna safaa walmarwa ayuu saciyey walam yaqrub ilkacbata kacbadii uma dhowaanin bacda dawaafihi dawaafkiisii bihaa iyada u dawaafay ma uunan u laabanin xataa rajaca ilaa uu ka soo noqday min carafata ilaa uu carafo ka soo noqday ayb ibnu xajar marka wuxuu leeyahay wahuwa daahirun fiima tarjama lahu xadiidkii tarjamada waa isleeyihin waa daahir whada laa yadullu calaa ana alxaaja munica min aلطawaafi qabla اlwuquuf xadiidkan ma tusaayuu yidhi ninka xaajiga ah in laga celiyey inuu dawaaf dambe sameeyo carafo ka hor falacalahu salى اllahu عalيyه ali wasalam waxaa laga yaabaa buu yidhi nebiga taraka dawaafa dawaafka inuu iskaga tegey tadawucan sunnanimo khashyata an yadunna axadu annahu waajibun si aanu qofna ugu malaynin waajib inuu yahay dawaafkan dambe oo haddii nebigoo la arka maalin walba inuu tegaayo dawaafayo dadkii nin walba isaguna waa tegayaa waa dawaafayaa dadkii kale iyagu markaasi cumradoodii waajibka samaynayaa meesha ciriiri iyo dhibaato ku noqonayo wa kaana yuxibu takhfiifa calaa ummatihi nebigana ummaddiisa takhfiifkau la jeclaa ayb dawaafka fadligiisana waa dareemaysaa fadli badan buu leeyahy dawaafka haddii nebigu marka uu u yeelay amay dadku waajib u arkaan oo hadhow ay ku dhibaatoodaan hadduu isaga daayey waktigan culimmada hadda waxay leeyihiin waktigaas iyo maanta maantay daran tahay maxaa yeele maanta malaayiin laba milyan saddex milyan baa dawaaf hayso oo dawaaf rabto maalin walba dad baa soo gelaya meeshii marka ciriirigay ka badanaysaa marka ninkii cumradiisii gutay ilaa iyo carafo ha iska sugo meelihiisa ha iskaga suga oo dawaaf sunno ayuunan ku wareerinin dadkii kale ee iyagu waajibka dawaafayeen sidaasay marka culimmadu ay leeyihin ninkii dawaaf hadda sameeyana bidc bidco ma samaynin isagoo hadda nebigu sababka u diiday saasay ahayd haddii marka dadka uunan ku dhibaynin marka inuu dadka ku dhibana waa laga fiican yahay isaga laftirkiisa ayb ee kacbada laakiin nebigu sal ll ly slam wuxuu yidhi yaa bani cabdimanaaf laga celin maayo inaan laga celinayn waxaa u daliila xadiidka yaa bani cabdimanaaf laa tamnacu axada daafa bi hada albeyti ha ka celinina beytkan qof dawaafaayo wa sallaa ayata saacatin shaaa saacaddoo doonana qof ku tukanaayo ha u diidinina marka ninkii dawaafaayo iyo ninkii tukanaayo ma loo diidi kara isaga laakiin waxaa la dhihi karaa warniyahow sidaasaa kuu fiican dadka intaad ku dhibi lahayd iska dhaaf baabun ay haadaa kani baabun baab xadiidka ma akhrinina baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man sallaa qofkii tukaday ragcatay dawaafi dawaafka labadiisa ragco khaarijan min almasjidi masjidka meel ka baxsan bannaankiisa wasallaa cumaru radia allaahu canhu cumar waa tukaday khaarijan min alxaram isagoo marka xaramka meel ka baxsan ayuu ku tukaday halkaana marka wuxuu ka hadlaya labada ragcee ragcatay dawaaf in masjidka lagu tukado miyaa shardi ah awalan waxaa afdala in lagu tukado maqaamu ibraahimka gadaashiisa khalfa almaqaam in lagu tukado ayaa afdal ah oo nebiga sala allahu calayh wali wasalam markuu dawaafka sameeyey maqaamu ibraahim gadaashiisuu ku tukaday ayb haddii laakiin maqaamu ibraahimka ay suurtoobi weyso ee dadku ay dadkii dawaafayeyba ay marayaan meelahaas masjidka meel allaale meeshaad doontaad kaga tukan kartaa masaajidka kow haddii masaajidka uu kaa buuxsamo laftirkeedana meel allaale xaramka meeshii ka mida uga tukan kartaa sida u keeni doono wakhtigaan hadda dad isku dhibayaa jira maqaamu ibraahimka gadaashiisa inuu ku sameeyo rabaa dadkii dawaafayaa waxay ka badan yihiin boqolaal kun ah maqaamu ibraahimka meel ka sii dambaysaaba dawaafku maraaba markaasu wuxuu isku dhibaa inuu meeshaas ku tukado wuxuu samaynaa marka dhowr qofood ayuu marka intay dhinacyada iska dhigaanay dadka riixriixayaan si qofkaas u tukado mid markuu salaada dhammeedana kan kala gelaya kuwa kala ilaalinaya qofka meel allaale meeshuu masaajidka uga u ka doono ayuu kaga tukan karaa qال xdثna cبداللahi بن يوسف وهو التiنيسي qال أخبرnا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن cروة عن زينب عن أمi سلمة رضي الله عنها qاaلت waxa ay tihi شhakوت إلى رasuuل اللh صلى اه عل سلم نبgaan u cawday xdثnيi محمد بن حرب qال xdثna أbو مروان يحيى بن أbي زكريا الغساني عن هiشhاaم عن cروة عن أمi سلمة رضي الله عنها زوجi النبي صلى الله عليه ولي وسلم ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalama qaal nebigu waxau yidhi wahuwa bimakata isagoo maka joogo wa araada alkhuruuja bixidna uu doonay walam takun umu salamata umu salamana ma aynan ahayn daafad bilbeyti inay dawaaftay wa araadat اlkhuruuja bixidna way rabtay ayb faqaala lahaa rasuulu اllahi sal ly slam nebigu wuxuu ku yidhi uqiimat salaatu subxi idaa uqiimat salaatu subxi salaada subax haddii la aqimo faduufii calaa baciiriki ratigaaga ku dawaaf korkiisa waannaasu yusalluuna dadka oo tukanayaan fafacaltu daalika sidaa baan sameeyey falam tusalli ma aynan tukannin xataa kharajad ilaa ay ka baxday yani macalushaahidka waa maxay umu salama nebiga wuxuu ku yidhi intay dadka tukanayaan salaadda subax adiga dawaaf sameey adoo gaadiidkaagii fooshan dawaafkii bay samaysay fafacaltu daalika ay qoran umu salama waxay tihi waan sameeyey fafacala daalikana waxaa weeyaan way samaysay iyada marka maxalushaahidka ama tarjamadii xadiidka waxay iska waafaqayaan falam tusalli xataa kharaja dawaafay samaysay mana aysan tukanin ilaa ay ka baxday xaggey ku tukatay marka meel masjidka ka baxsan ila hadday masaajidka ku tukatay waa la sheegi lahaa halkaasaa marka tarjamadii xadiidku ay iska waafaqahay qisadaanina waxay ahayd طawaafuulwadaaci weyaan ayb wuxuu yidhi wainamaa lam ayb bukhaari yanii waaa waxuu kaloo ka hadlay mas'aladan xugunkeeda ayb ixtimaal maadaama uunan ku ji yanii iyada umusalama salaadeeda ixtimaal baa ku jiro laakiin cumar isaga qisadiisa inamaa facala dalika likownihi daafa bacda الصubxi wa kaana laa yara tanafula bacdahu muطlaqan xataa tadluca الshamsu kama sayatii waadixan bacda baabin wastudila bihi calى ana man nasiya rakcatay طawaaf qadaahumaa xayثu dakarahumaa min xilin aw xaramin wa huwa qowl اljumhuur waxaa laga qaadanayaa xadiidka haddii rakcatay dawaaf qofka masjidka meeshuu doono uu kaga tukan karo ee masjidka bannaankiisana uu ku tukan karo waxaa laga qaadanayaa qofkii iloobo labada ragcee dawaafka meel allaale meeshuu ku soo xasuusto inuu ku samayn karo ama xilli ha ahaato ama xaram ha noqo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man sallaa qofkii tukaday rakcatay dawaaf labada ragcee dawaafka khalfa almaqaami maqaamu ibraahim gadaashiisa waa sida afdalka ah qaala xadaanaa aadamu qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa camru bnu diinaar qaala samictu bna cumara radia allahu canhuma yaquul qadima annabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigii waa soo galay fadaafa bilbeyti kacbadii buu dawaafay sabcan toddobo wa sallaa khalfa almaqaami buu ku tukaday ragcatayni laba ragco uma kharaja ila safaa ayuu u baxay wqad qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli اllaahi uswatun xasana marka khalfa almaqaam ayaa nebigu ku sameeyey oo ku tukaday haddii la helaayo iyadaa afdala in lagu tukado haddii la waayona masjidka meeshii aad kaga tukatid haddii la waayo xaramka meel allaale meeshii laga awoodo haddii la waayo khaarij alxaram waa lagu samey kara baabu طawaafi bacda الصubxi wاlcasri baabu bayaani xukmi طawaafi طawaafkii xukunkiisii caddayntiisiibuu u baab yahay bacda subxi iyo wاlcasri subxa iyo casrika kadib yani salaada subx iyo salaada casr dawaafka la sameeyo maxaa iyada sidaa loo leeyahay dawaafku wuxuu u baahan yahay laba ragco bacda alcasri iyo bacda subxina nahyi baa wuxuu ku soo arooray in la tukado salaad sunaa la tukada soo maha bacda subxi iyo bacda alcasr marka haddii maadaama dawaafkuna uu laba ragca u baahan yahay bacda subxi iyo bacda alcasri ma la dawaafi karaa marka iyadoo meeshaa laga fiirina wa kaana bnu cumara radia allaahu canhuma ibnu cumar wuxuu ahaa yusallii ragcatay dawaaf dawaafka labadiisa ragca ayuu tukanayey maa lam tadluci shamsu qoraxda intaynan soo bixin ibnu cumar marka madhabtiisu waxay ahayd saan hore usoo aragnay isaga qoraxda markay soo baxayso iyo markay dhacayso ayuu diidi jiray salaad inuu tukado laakiin bacda alfajri iyo bacda alcasri sunno in la tukadaa waa wuxuu qabay inay bannaan tahay ee bacda subxi bacda alcasriga la diiday in salaad sunnaa la tukado waa cinda طuluuci shamsi wa cinda guruubiha waa qoraxda markay dhici rabto iyo markay soo bixi rabto marka ibnu cumar isagu cinda طuluuc iyo cinda alguruub haddaynan ahayn waa dawaafi jiray wa daafa cumaru cumar wou dawaafay bacda subxi subaxa kadib farakiba gaadiidkiisii buu fuulay xataa salla rakcatayni ilaa labadii ragco uu ku tukaday bidii tuwa meesha la ihaha dii tuwa waa waxaa weeyaan jarwal madhabka cumarna wuxuu ahaa bacda alcasri iyo bacda subxi sideeda inaan salaad sunnaa la samaynin la tukanin laba madhab waada ogown cumar iyo cabdullaahi bn cumar ay kala qabeen ibnu cumar isaguo nahyiga bacda alfajri bacda alcasri wuxuu ku khasisay cinda aduluuci cinda alguruub markay qoraxda geel dheci rabto markaysoo dhao cumar bin اlkhadaab laakiin isagu wuxuu yeelay mar haddiiba salaad casir la tukado salaad subax la tukado kadib inaan la tukanaynin ayuu ku tegay cumar bin اlkhadaab radia allaahu canhu dawaafka laakiin mamnuuc miya maya dawaafka isago salaad maaha waa la samayn karaa dawaafka labadii ragco laakiin ayuu gadaal u dhigtay cumar oo markuu tukaday kadib waa iska tegey ma tukanin markay qoraxda soo baxday ayuu meeshaa diiduwaa la yidhaha uu ku tukaday labadii ragco ee dawaafka qaala xadaثna الxaسن بن cmر الbصriي qaala xadaثna يزيد بن زurayc عan xabيibi عan cطاء huwa بن أbi رabاx عan curwaةa عan caaئiشhaةa رadي الlه عanهa أna naasan dad daafuu bilbeyti kacbadii bay dawaafeen bacda salaati subxi salaaddii subax ka gadaale ka bacdi uma qacaduu way fadhiisteen ila lmudakiri ila almudakiri midkii waaninayey wacdiga kii wacdinayey ag fadhiisteen marka oo wacdi dhegaysi bay galeen ayb ibnu abu sacaadaad ibnulaiir wuxuu dabdiyey ila almadkari ila almadkari madker marka waa mafcal wuxuuna ka dhigay marka macnaha u jeedana waxaa weeyaan daraf miimi ah darafkaas miimigana wuxuu noqonaya ila almadkeri meeshii lagu wacdinaayey ayay tageen meeshii lagu wacdinaayey nihaayada saasuu sheegay ibnulaiir ayb ayb ayib oo marka madkerku masderna saas waaye darafka miimigana saas lewa ilى اlmudakiri marka la yidhaahdana kii wacdinayey waa wacdiga sheegayey ayay agtii ay fadhiisteen aggiisa agtiisa xataa idaa طalacat الshamsu qoraxdii markay soo ay dhalatay xataa idaa طalacat الshamsu qoraxdii markay soo baxday qaamuu way istaageen yusalluuna iyago tukanayaan faqaalat caaئiشhaةu radي الlaaهu canهa caaئiشha waxay tidhi qacaduu way fadhiisteen xataa idaa kaanat الsaacatu saacaddii markay ahayd allatii tukrahu fiiha asalaatu salaadda la kahanayey ayay qaamuu istaageen yusalluuna iyagoo tukanayaan yacnii qoraxdii dadkii markay wacdigii iska dhegaysteen baa qoraxdii markay soo baxday salaad bilaabeen qoraxda markay soo baxdana in salaadda la bilaabo maaha ilaa ay qadra rumxin ay ka soo baxdo kadib in la tukaday ahayd marka caaisha saasay ku tiri iyada laftirkeeda marka caaisha madhabkeeda waxaa laga garanaa inay qabto cinda duluucay diideysaa laakiin bacda alfajri oo dhan ma diideyso masaladanna horaan uga hadalno waxaa weeyaan salaad kastoo sabab leh waa la tukan karaa oo ba'as ma leh imaamu shaafici sida uu yidhi ragcatay dawaafna salaad sabab leh waa iyadu markaa qaala xadaanaa ibraahimu bnu lmundir qaala xadaanaa abu damra huwa anas bnu ayb qال xdثnا موسى بن cقبة عن ناaفiع أن cabdاللahi رaضي الله عanه qاal samictu النaبيa slى الlه عليه لي وsلم nebigan maqlay ynhى can الصaلاaةi isagoo salaada reebaya cinda طuluuci شhamsi qoraxda soo bixideeda agteeda wa cinda غuruubihaa iyo dhicitaankeeda agteeda qaala xadaثnي الxasن بن محamed huwa زacfaraaniyu الxaسن بن محamed الزacfaraani saaxiب اimaam الشhaafici ardayda imaamu shaafici buu ka mid ahaa oo ciraaq wax uga qaadatay oo qowlqadiimka iyo ka wariyo ayb weliba waxaa la yidhi waqti imaamu shaafici imaam أحmed iyo joogo iyo abu thawr iyo karaabisi iyo oo joogaan ayuu isaga isagaa akhri jiray oo qiraa'ada isagaa samey jiray dersiga isagaa akhrin jiray imaamu shaaficina markaas waa sharxi jiray waxaa la yidhi in aada luqawi u abuu ahaa qaala xadaثanaa cubaydaة bnu xumayd qaala xadaثanii cabdاlcaزiiz bnu rufayc qaala ra'aytu cabdالlahi bna الzubayr ayaan arkay radia الlaahu canهuma yaطuufu isagoo dawaafaya bacda اlfajri fajarka ka bacdi wayusallii rakcatayni laba ragcowna tukanaayey halkanna waxaa laga qaadanaya markaa bacda alfajri in dawaafkuna bannaan yahay labada ragcana ay bannaan tahay maxaa yeele salaad sabab leh qaala cabdulcasiiz wara'aytu cabdallaahi bna zubayr baan arkay yusallii rakcatayni isagoo tukanaya bacda alcasri kadib casirka wayukhbiru wuxuu sheegay ana caaishata radia allaahu canha caaisho xadaathu inay u sheegtay ana nebiya sala allahu alayh ali wasalam nebiga lam yadkhul beytahaa gurigiisa gurigeeda ma soo gelin ilaa sallaahumaa labadaa ragcoo tukanayay oo wuxuu leeyahy nebiga caaisho waxay sheegtay gurigeeda ma soo gelin salaad casirka bacdi ilaa laba ragcoo tukanayo xadiidkan marka waxaa weeyaan de labadaa ragco waa markii nebigu markii salaada labadii ragcee subaxa labadii ragcee duhurka ka dambeysay ayaa nebiga laga mashquuliyey casirkiiba uu qalleeyey kabacdi min khasaa'isi nebiyina waxaa ka mid ahayd wixii uu mar bilaabo mar wixii uu bilaabo inuunan dhaafin markaa nebigu wuxuu daa'imay labadaas ragco wixii markaa ka dambeeyey waa daa'imay daa'imiddaa marka isagay khaas ku ahayd nebiga sal l slm marka sunno oo hadda maahan dadku laleeyahy nin walbo markaa casir tukatid laba ragcoo sunnaa la imaam maya casirka iyo subaxa kabacdi ayagu male salaado sunnooyin ah oo raatibaa male xaadiidtan oo dhan marka waxay tilmaamaysaa dawaafku waa la ogol yahay salaada waay waxaa laysku haysta saddex madhab camalaana ku jirto madhab waxaa weeyaan salaaddii inaan la tukanin ilaa qoraxda ay ka soo baxdo ama maqhribka laga gaaro ka kale waa madhabka cumar uu qabo madhabka ibnu cumarna waxaa weeyaan bacd alcasr waa la dawaafi karaa laba ragcana waa la tukan karaa haddaynan ahayn qoraxdu markay dhacayso ayb ayb madhab kalena waxaa weeyaan mar walbo salaadan sabab inay leedahay la tukan karo laakiin waxaad moodaa salaada qoraxdu markay soo baxayso iyo markay dhacayso wakti gaaban waa qofku waa iska sugi karaaba khuruujan can ilkhilaaf ya ma ogi qoraxda un baa la fiirina baabu اlmariidi yaطuufu raakiban baabu bayaani xukmi اlmariidi mariidkii yaطuufu dawaafayo raakiban isagoo fuushan xugunkiisa caddayntiisiiba u baab yahay halkan marka awel wuxuu hore noogu soo sheegay nebigu inuu dawaafay isagoo raakib oo saaran gaadiid waxaa kalou sheegay umu salama inay dawaaftay halkaa marka waa ku idlaaqay meeshaanna wuxuu sheegay baabulmariidi buu yidhi marka ninkii ku dawaafaya gaadiid waa hadday duruuf u keentay amaa sida asalkaa qof walba inuu caadigiisa u dawaafo ayb qaala xadaanaa isxaaqu اlwaasitiyu qaala xadaanaa khaalidun can khaalidin khaalid bn cabdالlahi alwaasiti weyaan aطaxaan ka kalena waa khaalid alxadaa can khaalidin اlxadaa can cikrimata can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalama nebiga daafa bilbeyti kacbadii buu dawaafay wahuwa calaa baciirin rati korkiisa isagoo saaran kulamaa markastoo ataa calaa rukni rukniga uu yimaado xajarulaswadkii waaye ashaara ilayhi wuxuu ku ishaarayey bishayin shay fii yadihi gacantiisa ku jiro ku sugan wa kabara waana kibaarana marka de rasuulkii inuu dawaafay isaga oo gaadiid saaran culammadu waxay yidhahdeen de rasuulku isaga yani dadka inay arkaan ayuu ugu talagalay oo dadku ay arkaan oo markaa dawaafkii ay wixii ay ka qaadan karaan o ka fiirin karaan inay ka arkaan ile dad fara badan hadda duu ku dhex jira nebiga dadkao dhan ma wada arki karaan haddii laakiin uu hashiisa fuushan yahay dadkiina ay ka hooseeyaan nin walbaa waa u jeedaa wuxuu samaynayo wayna ku dayanayaan laakiin hadda dadka sidaas maahan iyaga qofku marka inuu waxaan ku dawaafaa rati yidhaahdo ama waxaa ma suurtoobi kar qال xdثna cبdاللh بن مسلم وهو الqعنبي qال xdثna مالك عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل عن cروة عن زينب بنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها qاaلت شhakوت إلى رasuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم نبgaan u cawday أنii أشhتkيi inaan sheeganayo xanuunsanayo faqاala waxau yidhi طuufii dواaf min warاء الناasi dadka gadaashooda ka dواaf وأnti raakibaة adoo fuushan faduftu waan dawaafay warasuulu llahi sal l slam nebigana yusallii uu tukanayo ilaa janbi lbeyti kacbada dhinaceeda huwa yaqra'u isagoo akrinaya bituuri wa kitaabin mastuur tarjamadii xadiidku marka waa iska waadixo waa is leeyihiin ayb baabu siqaayati اlxaaji xaajigii waraabintiisa xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay xujaajta yacnii in la waraabiyo maa u zemzamka laga waraabiyo biyaha zemzamka kacbada marka furaheeda waxaa hayi jiray waagii hore nimankii marka cuثmaan bnu طalxa iyo raggiisa alxajabi ayb oo reer bani cabdidaar reer bani cabdidaar ayaa hayi jireen siqaayadana cabdulmuطalibaa markii hore haayey ka bacdii cabdulmuطalib wuu kadib waxay ku wareegtay cabaas cabaas bnu cabdilmuطalib nebiga adeerkiis oo ilmihii cabdilmuطalib uu dhalay ugu yaraay markaas rasuulkii markii uu maka furtayna iyagaa unba u daayey siqaayada marka cabaas iyo dadkii ka farcanmay ayaa iska lahay siqaayaduna marka hadda carabtu ay fadiilo iyo aad ay u jeclaayeen bay ahaydo dadkaas xujaajtee imaanayo in markaa ceelka inta biyaha laga soo saaro ee dadka xujaajta marka loo biyihii la siiyo laga waraabiyo qaala xadaثna cabdالlahi بn abi اlأswad qaala xadaثna abu dmrة qaala xadaثna cubaydالlaahi can naafici can ibni cumara radia اllahu canهuma qaal ista'dana alcabaas bnu cabdilmuطalib ayaa idin dalbaday radia اllaahu canhu rasuul اllahi buu ka idin dalbaday salى اllahu عalayhi wasalam an yabiita inuu baryo bimakata mako layaaliya minan habeenadii mina min ajli siqaayatihi waraabintiisa darteed faadina lahu waa u idmay nebiga sal l xadiidkan marka dhowr xugunaa laga qaadanayo minha waxaa ka mida mino in la baryaa inay waajib tahay oo haddaynan waajib ahayn waa nebiga waa u ruqseeyey iyo waa u idmay iyo lama dhaheen ila shay sunno ah ruqso lagama warsado isaga ma ogtahay marka mabiitu minan mino baryiddeeda inay waajib tahay mino baryidda la sheegaayana waa koob iyo tobanka labiyo tobanka weeyaan labadaas habeen ayaa waajib habeenka koob iyo tobnaad iyo habeenka labaiyo tobnaad habeenka saddex iyo tobnaad waajib maaha iyadoo ninkii degdegaayana faman tacajala fii yowmayni falaa ima calayhi waman ta'ahara falaa ima calayhi saasuu ilaahay ninkii habeenka saddex iyo tobnaad ku darsanaayana waa yeeli karaa waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa qofkii daruuro leh ee markaasi xaajo ay ay baahi badan qabo habeenadaas mina in laga rugseeyey dadkan hadda cabaas oo kale isagu marka waxaa loo rugseeyey dadkii maka joogay ilaa maalmahaas dawaafaa dadku samaynayaane dadkaas inuu marka biyihii ceelka inta ka soo bixiyo oo ay yacnii ceelkii ka soo jiidaan oo ay dadka marka ugu shubaan weelashii oo dadkuna markaas ay cabaan siqaayadaa darteed buu nebigu u fasaxay waxaa kaloo laga qaadanayaa siqaayada markaa cabaas nin allaale ninkii shaqadaas qabana may gaar miyaa yacnii ay yaa samayn kara mase reer benilcabaas bisay ku eg tahay madaahirka waxaa weeyaan marka maadaama iyaga reer benilcabaas ay iyagu yihiin dadkii siqaayada samaynayey waa iyagaas marka waa loo idme hadda meel walba tubbaa ku taallo adka hadda ceel wax qodaaya ama biyo ka soo bixina amaba laga meel walba biyihii marka ceelkii waxaa weya tubooyina looga soo qaadaa iyo matooro markaasaa meel walba tubooyinkii lagu sameeyey dadka iyagaa meeshaas ka cababa biyaha kalhadda wax marka biyo dhaamiyaa mmale wixii marka waxaa looga qiyaas qaadanaa masaladana qofkii daruuro wax ay ka dayacmayaan maal ama dad waxa ay ka dayacmayaanna isaga laftirkiisii marka in laga ruqseynayo tarjamada waa iyo xadiidka waxa loo tarjamtayna waa laga qaadanayaa siqaayat ulxaaji inay shay markaasi fadli badan ay tahay maxaa yeeley haddaynan fadli badnayn mina baritaankeeda looga lagama dhaafeen oo halkaanaaba fadli ku jiraa joogaa la dhehi lahaa cabaas dadka xujaajta kaalmayntooda iyo siqaayadooda iyo loo samaynayo fadli inay leedahay qaala xadaanaa isxaaqu qaala xadaanaa khaalidun isxaaq huwa alwaasiti weeyaan qaala xadaanaa khaalidun can khaalidin اlxadaa labadan khaalid marka waxaa weya man waafaqa smuhu isma shaykihi ninka magaciisa iyo magaca sheekhiisa iswaafaqaan iyo tanoo kale ay tahay can khaalid can khaalid buu leeyahay khaalid can khaalid dadka qaar waxay u malaynayaan kusoo celcelin inay tahay qofkaan fahamsanayn laakiin laba khaaliday kala yihiin can cikrimata can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalama jaaءa ila asiqaayati buu yimid meeshii marka zemzamka fastasqaa ayb nebigii baa wuxuu yimid meeshii marka biyaha laga cabaayey fastasqaa waa waraab dalbay oo biyihii soo waraabiya buu yidhi faqaala alcabaasu cabaas waxa uu yidhi yaa fadlu fadliyow idhab tag ilaa ummika hooyada u tag fa'ti rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam rasuulka ula kaalay bisharaabin cabitaan min cindihaa uga keen iyada agteeda sharaab zemzam faqaala waxau yidhi isqinii waraabi qaala yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow innahum yajcaluuna waxay yeelayaan aydiyahum gacmahooda ayay fiihi biyaha dhexdooda yeelayaan manaa rasuulka wuxuu yidhi biyaha laguu soo qaadaya meel kalea lagaaga soo qaadaya zemzamkee maxaa yeelay dadkaani biyaha biyaha ceelka laga soo bixinayo gacmahooda ayay gelgeliyaan qaala nebigu waxau yidhi isqinii io waraabi buu yidhi fa shariba minhu waa ka cabay biyihii buu ka cabay marka nebiga sal l slam tawaaduciisay ku tusay uma ataa zamzama zamzam uma ataa zamzama ayuu yimid wahum yasquuna wayacmaluuna fiiha iyagoo markaa yacnii waraabayo oo markaas yacnii oo shaqaynayo iyada biyaha dhexdooda faqaala waxau yidhi icmaluu camal fala fa inakum idinku calaa camalin saalixin camal saalixa korkiisaad taagantihiin yacnii camal wanaagsan oo saalix baad ku taagantihiin camal fala oo biyahan dadka xujaajta marka waraabiya uma qaala waxa uu yidhi lowlaa an tuqlabuu haddii lala yahay in la idinkaga qaalib noqonaayo lanazaltu waan degi lahaa xataa adaca alxabla ilaa aan xarigga ku dhigo calaa haadihi tan xarigga ilaa aan middan korkeeda saaro yacnii caatiqahu garabkiisa ujeedaa wa ashaara ilaa caatiqihi garabkiisa uuna ishaaray markaa yacnii ilaa aan yacnii haddaanan ka baqaynin in la idinkaga qaalib noqdo biyahaas ayaan soo jiidi lahaa wadaanta inta gashto oo xarigga dhabarka saarto ama muruqa saaro ayaan soo bixin lahaa anigana oon dadka waraabin lahaa laakiin haddii aan sidaa yeelo macnuhu waxaa weeyaan haddaan aniga biyihii la baashiro oo aan ceelkii zamzamka ka soo saaroon ka soo bixiyo dadkii nin walbaa wuxuu dhahayaa nebigan ku dayanaya anigana wakhtigeyga tookadeyda in la isiiyo wa reer banilcabaas haddaad tihiin marka dadkaa idinku qashqashaadaan waana la idinkaga qaalib noqonayaa markaas si aynan taa u dhicin marka nebiga waa iska dhaafa isaga waxba ma soo bixinin biyo si dadkaas loogu daayo laakiin hadduu isagu sameeyo dadku waa samaynayan manaasigta xajka ayay kaga mid dhigayaan macnaha ugu fiican meeshaan marka saas waay macaani kalena waa la sheegay sharaxa uu dhigaayo laakiin macnahaasaa ugu xoog badan biyaha zamzamka marka de iyagu waxay leeyihiin fadaa'il badan iyo wax badan bay leeyihiin ayb fadaaisha marka ayb baabkaana dare baabu maa jaa fii zamzama baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay jaa yimid fii zamzama ku yimid biyaha zamzamka wa qaala cabdaanu cabdaan waxa uu yidhi ayb cabdullaahi bni cuثmaan abu cabdiraxmaan qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak qaala akhbaranaa yuunus huwa bnu yaziid alayliy can الzuhriyi can anas bni maliki kaana abu darin radia allaahu canhu wuxuu ahaa yuxadiثu inuu sheegaya ana rasuula اllahi sal slam qaal nebigu waxa uu yidhi fuurija saqfii saqafkayga ayaa la fayday waana bimakata sanqaafkaygii baa la fayda anoo maka jooga fanasla jibriilu baa soo dega calayhi salaam fafaraja sadrii laabtayda ayuu dilaaciyey fayday xabadkaygii buu fayday uma hasalahu bimaa'i zamzama biyihii zamzamkii ayuu ku dhaqay laba mar baa nebigu ay sidaas ugu dhacday marna waxay ahayd isagoo yar marna markii la dheelminayo agteeday ahayd uma jaaءa bitastin ayuu la yimid baaf min dahabin dahab mumtali'in ka buuxo xikmatan xikmad wa iimaanan iyo iimaan faafraqahaa fii sadrii laabteeduu ku shubay uma adbaqahu waa isku daboolay uma akhada biyaddii gacanteeduu qabtay facaraja ila samaa'i dunyaa ayuu fuulay qaala jibriilu likhaasini samaa'i dunyaa kii samada dhow khaasinkeedii malagii joogay baa wuxuu ku yidhi iftax fur qaala man haadaa kan waa kuma qaala jibriilu maxalushaahidka waxaa weeye nebiga waxaa lagu dhaqay laabtiisa maa u zamzam qال xdثna محمد هو بن سلام qال أخبرnا الفزاaري عن cاaصم عن الشhعبي أن بن عabاaس رضي الله عنهma xdثه qاal ayb سqytu رasuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم min زمزم nebiga ayaan waraabiyey biyo زمزم baan ka waraabiyey faشhariba waa cabay whuwa qaaئم isagoo taagan qaala waxa uu yidhi caaصiم cاaصم faxalفa cكrimaةu ckrima waa dhaartay maa kaana yowmaidin maalinkaa nebigu ma ahayn ilaa calaa baciirin rati korkii ayuu korkiisa ayuu ahaa meeshaa marka nebiga biyihii zamsamkiiba istaag ku cabay istaag biyihii in lagu cabo waxbaa waxaa ku soo arooray nahyi baa ku soo arooray oo nebiga sal ll ly slam qofka istaag wax ku cabo waa canaantay canaantaas marka nahyu tansiih miyaa mase waa nahyu taxriim culammadu waxay u badan yihiin jumhuur اlculamaa nahyigu inuu yahay nahyu tansiih oo waxaa afdala istaag fadhi in lagu cabo haddii istaag lagu cabana afdalkiiba uu ka tegay qofka saasay culammadu u badan yihiin ayb bacdi ahlilcilmina waxay leeyihin maya nahyigu nahyu taxriim waxaana tusaayay dhaheen zajara nebigu waa canaantay sunno layskuma canaananayo laga tegey waxaa kale yidhaahdeen nebigu sal ll slam nin saasoo kale yeelay wuxuu ku yidhi qi qi war ma tag ma tag ma tag soo ma tag marka shay sunno oo laga tegay in ninkii loo matajiyo suuragal maahan ibnulqayim zaadulmacaadka wuxuu leeyahay axaadiidtan sheegaya nebigu inuu ku cabay istaag wax waxaa lagu xambaarayaa meeshaas ayaa meel la fadhiisto aan markaasi suurtagal ku ahayn hadda middaan oo kale meeshaas zamsamka lagu cabaayo meel la fadhiisan karaba ma aha dadkiiaa saas u buuxan meel qofka uu ka fadhiista fadhi ma heli kara fadhi marka meel sidaasoo kaleon fadhi la heli karin amase duruuf markay timaadoo kale saasoo kale ama meel aan la fadhiisan karin qofku inuu istaag ku cabo waa u bannaan tahay xaalaadkanna nebiga taasaa lagu xambaara hadduu fadhiisan karana inuu fadhiga ku cabo ayaa ayay tahay zamzamkuna markaad waxaa weyn xadiidka ku soo aroortay fadaaisheeda bukhaari laakiin shuruudiisa ma waafaqsana xadiidtaas waxaa ka mida maa u zamzam limaa shuriba lahu ibnu xajar kitaabu ka alifay xadiidkaas takhriijkiisa waa maطbuuc kitaabkaas waxaa kaloo nebigu sal ll slam uu yidhi khayru maa in calaa wajhi اlardi biyo dhulka korkiisa iyo ku ugu khayrka badan waxa uu yidhi biyaha zamzamka inahaa طacaamu طucmin wa shifaaءu suqmin jiro daawadeed waaye cunto booskeedna way gelayaan biyo marka barakaysan wa maadaama maau zamzam limaa shuriba lahu caafimaad baa ilaahay looga dalbaa khayrkaa looga dalbaa wax fara badan bay leedahay biyahaasna de asalkeedii hore waxay ku timid jibriil ayaa la amray inuu meeshaas ku dhufto garabkiisa oo markaa biyihii baa soo burqadeen kadibna markaa waxaa ka waraabay ismaaciil nebiyullaahi ismaaciil markii meesha ay soo degaayeen maka ceelkeeda wuxuu jiraa soddon mitir waay waa soddon mitir labaiyo toban mitir waa dhisan yahay saddex iyo toban ama labaiyo toban aad aad uma xasuusto inta kalena ma dhisna oo inta kalena yacnii hoose ma sii raar iyo waxaas ma sii laha aa lu wareegsan marka soddon mitir meelahaasay biyuhu qiyaas u jiraan dhowr iloodna waa leeyihiinoo meelo ka soo galgalo ayb bacd alculamaa ibnu cabaas iyo sida laga wariyey waxuu dhihi jiray jannada ayaa biyahaani marka ay kaay ka ahaadeen maa-u zamzamka sida xadiidkii kaleba oo ahaa sayxuun iyo jayxuun iyo furaad iyo niil min anhaari اljanna nebigu uu yidhi sal slam ayb waktigaas ayaa xilligii nebiyullahi ismaaciil uu yaraa ayaa biyahaasii ay burqadeen burqashadoodu bilowdeen wakti dhexana cabdulmuطalib ayaa qoday oo xafri ku sameeyo si fiican u qoday ayb dadkuna marka de biyahaasi marka sidaa nebigu uu sheegay weeyaan fadaa'il badanna waa leedahay bacdi alculamaana kutub ay ka alalifeen faxalafa cikrimatu maa kaana yowma-idin ilaa calaa baciirin maalinkaa ma uunan ahayn nebiga ilaa calaa baciirin rati korkii unbuu saarnaa